wallaahi walaalo siday wararku sheegayaan ama ay muxuu ahaye ilaa u dhuun dalola ay sheegayaan warkaas waa rasmi ciidamada somalilan iyo muxuu ahayey koox ajanabi ah sida la sheegayo ah kooxahan muxuu ahayey adigoo reer galbeedka ayaa ka fuliyay hargeysa gudaheeda goor habeenimo ah
waa gartay marka howlgalkaasi yaa lagu soo qabtay markaa
labaatan hablood oo la sheegayo sida la sheegayo ah hablahan laga soo celiyo muxuu ahaye qurubaha ayaa waxaa jira hargeysa gudaheeda meelo muxuu ahaye iskuula oo lagu baro xag diinta iyo tarbiyadda iyo waxaas labaatanka hablood dadkay ka maqnaayeen ee waalidkaaba sidaa xaqiijinaya inay laa yihiin muxuu ahayey hablahoogii sida la sheegayana qolyahan ajanabigaa waxay sheegayaan inay wadamada ka yimaadeen hablahaas ay ku celinayaan xag uu waalidku ka diidan yahay uu leeyahay hablahan iga celina dabadda
somalilan xukuumadda somalilan ilaa iminka ma ka hadashay hablahaasi la xiray
may walaal warkani waa qorsooday sida loo fuliyana waa qorsooday hablahana kamay hadal muxuu ahaayey hablahan xagga waalidka ayuunbaa muxuu ahaye sheegaya hablahoogu inay kolba meel laga kaxaynayo meel kale la geynayo laakiin xukuumadda haba yaraatee waxay ka hadashay ma jirto
qadarow waxaad ii sheegtaa warar soo baxayo oo warbaahinta qaar somalilan ay qorayaan waxay leeyihiin waxaa looga shakisan yahay arrimo la xiriira argagixiso iyo waxaa marka arrimahaasi maxaa ka jira
meesha tarbiyad ahaan meeshan iskuolkan ay dhigayin dhiganayeen habluhu ayaa la sheegayaa muxuu ahaayey in lagu tababarayay iskuol xagjirnimada waa sida ayagu hadalka u dhigayaan laakiinse annagu haddaanu nahay dadka deegaanka ama muxuu ahayey muxuu ahayey dadka deegaanku ayagu laftigoogu kama war hayaan laakiinse waa tarbiyadaas unbay meesha kolley adigu i don't know wallahi waxa waa waxa loo soo raacay unbay qabaan baan filaya waa gartay marka xageebay ku xiran yihiin hablahaasi tiradoodana waa imisa
sida la sheegayo waa labaatan hablood ama warbaahintu ay sheegayso laakiinse goob cayiman oo imanka aan ku tilmaami karo amaba la garan karo ma jiraan
waalidiintu ma la xiriireen mas-uuliyiinta somalilan arrimahan ma kala hadleen maxayse kala kulmeen qadarow
siday waalidiintu ku doodayaan waxay sheegayaan hablooga kolba dhinaca in loo dhaqaajinayo waa sida ayagu warar yaryar ay helayaan laakiin cid ilaa imanka u sheegtay ama bartay ku xidhayin u tilmaantay ma jiraan
wax dadaalla ah oo lagu sii deynayo iminka soconaya miyaa jira
lamaba oga somalilantu laftigooda way qaranaysaa inay waxaasi jiraan wax dadaala ah haba yaraatee oon ahayn siday waalidku xaqiijinayaan in meelihii ay ka kala yimaadaan hablaha lagu kala celinayo su-aalaha la weydiinaya hablahan su-aalaha soo malaha ku dhisan uun baan filayaa wixii xaggaa looga keenay iyo waxa xaggan ku baranayay
waa gartay marka qorshuhu hadda wuxuu yahay miya in dib loogu celinayo meelihii ay ka yimaadeen haweenkaasi
waa siday waalidkood aaminsan yihiin dowladdu haba yaraatee wax warar ka soo baxayaa ma jiraan laakiin se waalidkood ayaa noocaa aaminsan marka ma howlgalkii ugu horreeyey oo habla intaa la eg lagu xiro magaalada hargeysa miya mise howlgallo ceenkan oo kale ayaa hore u dhacay
walaalo howlgallo noocan oo kalaa shaksi shaksi mooyaane howlgal tira inta leeg oo wadar inta leeg lagu qabtay hore umaanu soo arag laakiinse waxaan filayaa intii somalilan jirtay inuu yahay howlgalkii ugu ballaanaa ka dhaca magaalada dhanka kale somalilan waxay sheegtay qadarow inaanay xuseenin sideed iyo tobanka may bal arrimahaas ka waran
sideed iyo tobanka may waxay sheegtay sidii wasiirka warfaafinta cadaani uu sheegay in aanay xuseyn sababtoo ah abaaro ka dhacay oo ba-an oo gebi ahaanba geyga soomaaliya oo dhan iyo geeska africaba ka dhacay ayay la qabtaa somalilanna taala ajrigeedna muxuu ahaye waxay sheegeen kharashaadkii guda iyo dabad baa lagaga qayb geliyay in lagu caawiyo dadka abaaruhu naafiyey shacabka somalilan arrintaas siday iyagu arkayaan maxaa dareena oo ay ka fal celiyeen
wallahi aad iyo aad bay ugu faraxsan yihin dadku in ay muxuu ahayey dadku abaaruhu oo caafiyeen lagu caawiyo sababtoo ah in badan bay soo xuseeyeen somalilan insha allah bidmillah karin inta ka dambaysana way xusi doonaan laakiinse sanad xusbaanu sanadkuna dadku isku diyaariyaanay ahayn xukuumadduna doorkii ugu fiicnaa inay qaadatay bay dadku aaminsan yihiin markaad aragto meelaha ay dadku isku soo muxuu ahaye ku kulmaan